رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا balalkii inoogu dambeysay waxay ahayd fasalkii waraca ama xalaal miiradka uu ruuxu uu noqdo ruux xalaal miirad leh inta waqtiga waxbarashada sida dee marka dambe dabadeedba iyo waqti kastaba ruuxii muslimkaa loogaba rabo inuu ruux warica xalaal miirad la yimaado uu noqdo marka kolley dhexdan ku jirnay waxaan ku joogsanay isagoo inoo sheegay dadkii culimmada ahaa isagoo qiso soo naqliyey inay saas u xalaal miirad ula iman jireen saa daraaddeedna ilaahay u waafajiye cilmigii hadday tahay fahamkiisii iyo nashrintiisiiba ilaa ay noqotay ismigoodu kaa ilaa waqtigan iyo intaa diinba dee waxa weeyaan uun diintu ay ogan tahayba ilaa yowmi alqiyaama magacoodu baaqi noqday markaa wuxuu yihi raximahu llahu tacaala wawasaa faqiihun nin faqiiha ayaa wuxuu u dardaarmay oo min suhaadi alfuqahaa'i fuqahada raggoodii suhaadda iyo markaa cubaadda iyo waraca dee kaba mid ahaa ama ahlalwaracna ahaa daaliba cilmin nin cilmi dalbayay buu u dardaarmo faqaala lahu wuxuu ku yidhi calayka waxaa korkaagood laasimtaa an tataxarasa inaad iska ilaaliso can algiibati xantii inaad iska ilaaliso wa can mujaalasati almikhaari ruuxa hadalka badan leh inaad isagana la fadhiisigiisa aad iska ilaaliso taas kuba dadaal oo almikhaar waxa weeye de waa adigu ismi mubaalaqo oo macna waa alkathiiru lkalaam waa kii hadalka badnaa hadalka badanna kolley sida xadiidba kuba yimid tirmidi iyo dee waxaaba dikriga ilaahay waxaan ahayn oo hadalkii lagu badiyaa wuxuu keenaaba qalbi engeeg ruuxa qalbigiisa ayaa engega qulubtana waxa ugu durugsan sida xagga ilaahay ugaba fog sida xadiidkaa kuba yimi qalbiga qaasiga engegan ee ina wacdi iyo waana saamaynayso oo uu ku raadoobaya aanay jirin haddaba kaa la fadhin marka hadalka badan leh ee waxaan dikriga ilaahay ahayn ama khayr ahayn had iyo goor iskaga hadlaya kaa la fadhiisigiisana ka dheerow wa qaala waxaanu yidhi waa wasiyadii ninkaas ina man yughiru kollay fatxa idin qoran ra'da laakiin ficilka wax lagu nasbiyaa asalahaan maba jirta waa ficil marfuuce ina man yughiru ruuxa badinaya alkalaama hadalka badinaya yasriqu ta dambana way dabisan tahay wuxuu xadayaa oo labadaba xadama xarakaysanaysa iyo ta kasii dambaysaa ficil ka dambeeyaba yasriqu wuxuu xadayaa cumraka cumrigaaga wa yudayicu wuxuu dayacayaa awqaataka awqaadaada oo macnaa cumrigaagu xadayaadu ruuxaas la fadhiisigiisa iyo dee iska hadlaya uune hadal aan macno lahayn kuba hadlaya adigu dhegaysigiisaas iyo qayb cumrigaaga ka mida dayacmayso lumaysa marka cumrigaagii buu dee waxaan faa'iido lahayn oon nafci ku lahayn adduunye iyo aakhiraba ayuu kaaga lumayo saasuu cumrigaagii ku xadayaa ee waayo jiska waqtigaa ka mid ee ku dhaafaaba waa qayb cumrigaagi ka mid oo ku dhaafaysa waqtigaagiina wuu dayacayaa awqaadaadiina wuu dayacayaa oo waxaan macno lahayn buu ku luminaya waqtigaagiina waa ninkaa wasiyadiisii uu ninkaa daalibu cilmigaa u dardaarmayey markaa wuxuu ihi musanifku wa min alwaraci xalaal miiradka waxaa ka mid ah an yajtaniba inuu iska ilaaliyo ka fogaado ahlalfasaadi dadka fasaadka u ehelka ah iyo waalmacaasi macaasida iyo watacdiili tacdiilku imaka halkan waa badaalada waa dadka aan dee wax ay ku jiraan oo camaloo anfacaya mid adduun iyo mid aakhiraba aanu jirin waa ruuxa iska baash alka aweeya waqtigiisina saa ku luminaya ahlal badaalaya baashaalka dadka wehelka ah waqtigoodii cadilaya ee wax nafdhi uleh ka cadilaya kuwa caynkaasa iyaduna ha la saaxiibin ee ka fogow oo kaba dheerow wayujaawiru inuu la jaaro la saaxiiba ayaa warac iyo xalaal miiradkii kaba mid a asulaxaa dadka fiican fa ina almujaawarata musaaxabada iyo muqaaranada ama wada deriskani mu'ahiratun waxbay raadaysaa oo ruuxu dadkaa fasaadka uhelka ah cid baa xaqraysa dadkaa fasaadka iyo macaasida uhelka ah haddii uu la saaxiibana dabcigaadii buu yeelanayaayo xumaantii baa soo gaadhaysa hadduu dadkii fiicfiicnaaye wanaagsanaa la saaxiibana ee iyagiiba way jiidanayaan oo asaaxibu saaxibun bay idhahan saaxibku waxbuu jeedaa rasuulka ilaahina xadiidkii saxiixayn waa kii inooguba sheegay jaliiska saalixa ah iyo jaliiska xun ayuu matal inooguba yeelay ruux isagu miski iibinayaba ruuxii la fadhiisanayay iyo ruuxa xadaadka ah ee dabka shidaya oo kale ee ku shidaya waxyaalaha dee birtiya wixii uu tumayay ruuxii laba fadhiisanayu labadaa mathal buu ugaba yeelay haddaba dadkaasu way raad bay leedo ruuxii way raadaynaysaa ama xumaan ha ku raadayso ama samaan ha ku raadayseen am xaalata taasna shaki kumaba sugna almaru calaa diini khaliilihina waa kii xadiisba ahaa bal taas waa midoo horta waa an yejlisa adab kaluu sheegayaa bal warac kaluu sheegayaa inuu fadhiisto oo ruuxu markaa dee darsigiisa iyo waqtiyadiisa dee imaka mustaqbilan ilqiblata isagoo qiblada u jeeda taas inuu fadhiistaa iyadii wuxuu ka dhigay waracii ama adabtii inay kaga mid tahay bal qisana waa soo naqlinaya xagga marka la eega istiqbaalu lqibla iyo inay tahay akram almajaalis ama ay tahay ashraf almajaalis ama ay tahay sayid almajaalis uu yahay almajlis aladii istiqbila fiihi alqibla horta axaadiid kala duwan baa kuba timi walow axaadiidaasi guud asaaniiddooda dacfi ugu sugan yahay asaaniidda baabka ku timi marka la eego ama maqaala ay leeyihiin allahuma xadiidka waa midoo dabaraani kitaabkiisa kuba sugan awsadkiisa ayaa imaamkan shahiirkaee mundira saaxibu tarkiib oo kale iyo majmucu zawaa'id imaamkale waa haythami iyo sakhaawi kitaabkiisana almaqaasid alxasana kitaab xadiidka way taxsiiniyaan walow sanadkiisa isaga naftiisa maqaal uu kuba sugan yahay laakiin a'immadaas waaweyn baa xadiid axaadiida kaba mida taxsiiniyo oo bal markaa dee marka aanay xaalo jirin sida khudbadii oo kale darsigan oo kale iyo taasi aanay jirin istiqbaalka qiblada loo jeedsanayo ee kollay jihadii kale way ka mudan tahay waxyaalo maqal ha kuba sugnaado dacfi asaaniidooda qaar ha kuba sugnaado ee waanata aan sheegaya xadiid ka mida axaadiida in la taxsiiniyey ay ima waaweyne ay xasan u xukmiyeen be laakiin bal tarkiibkaasaa ku soo arooray oo taas waana tan uu sheegayo kollayna qolooyinkan kutubtan adaba tacliim kaba hadla iyagu way dee soo naqliyaan oy soo dhigtaan oo adabtii waqtigaa darsiga iyo umuurahaas ayay kuba soo daraan dee waana waxwaataa way soo arooreenoo maaha wax xaggooda un kaba yimi ee axaadiis baa kuba timi tacadudkaa duruqdoodu ay tacaduday bal maqalha kuba sugnaadee baa keenaya kollay in la yidhaaho meesha waxbaa jira oo asal bay axaadiidaasi leedahay laba yidhaaho wa an yejlisa mustaqbilan ilqiblata oo wayakuuna uu noqdo mustannan ay aakhidan wa caamilan weeye mid qaadanayo ku camalfalaya bisunnati nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisii inuu ku camalfalo ku dhaqmo uu noqdo wayaqtanima uu ka faa'iidaysto u qaniimaysto ducaa ahli lkhayr dadka ehlu khayrkaa ducadooda uu ka dalba iyaga inay uba duceeyaan oo dadkii ehlu khayrkaa ducadoodiina ee ilaahay subxaana wa tacaala ducada waxaa la rajaynayaa inuuba aqbale taasna uu qaniimo iyo faa'iide uu faa'iidaysto kaba dhigto wayaxtarisa uu iska ilaaliyo can ducaai lmadluumiin waa nasaaix kolley wada qaaliya weeye dadka iyagu madluumiinta ee la dulmiyey habaarkoodii oo dee si uu isaga ilaalinayaa dulmi ha iska ka ka fogaada weeye waayo ruuxa madluumkaa ducadiisi ilaahay uu aqbalaa haddii aanu waqtigaa u aqbalinoo kolley waqti dambe u aqbalayaa baa jirta waana kii xadiidkii sugnaaba uu ahaa ama rasuulku uu kuba yidhi waiyaaka wa dacwata almadluum iska ilaaliyo waxaad ka iska ilaalisaa ka dhowrasataa ruux madluuma habaarkii sida looga isaga ilaalinayaana si kalema waa dulmiga ka fogow adigu dulmi ha la iman si aanu ku madlumi aanu ku habaarin haddaad dulmim la timaado dee kolley habaarka wuu imanaya habaarkaasna fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab rasuulkaa yidhi iyadiyo xija markaa ilaahay xijaab uma dhexeeyo xadiid kalena yarfacu allahu fowqa alqamaam ducadaa ilaahay waa kor yeelayaa fowqa alqamaam waxaanu odhanayaa la'ansuradnaka walow bacda xiin waan kuu hiilin doonaa oo kii daalimkaaga waan kaaga hiilin doonaa waqti dabadeed haba noqoto oo dee maaha macnaa aqbalku in markaaba la arkayo laxdadaas waqtigaa way muuqan kartaa mar dambe ayay muuqan kartaa dulmigii inuu ka fogaado si aan ku madluumin aan u habaarin xukiya ana rajulayni bal tan waa xikaaye uu noo soo naqliyey labada nin waa laba mubhama meeshii wax oo dhammi waa wada ibhaamiyey in dee qiimaha ay leedahay ama istiqbaalulqilmina qisadan kama qaadanayna asal ahaan qisada uu inoo soo wado waxaan kaba qaadanaynaa un arrintaa hore axaadiista aan tilmaamay alfaadooda ayaanu soo naqlin waayo alfaaddaa yar tacaduday oo maalan alfaadaha ay kuba yimaadeen axaadiistaas baan dee lafti gaara usoo naqlin waaye muhimku qisa laakiin bal dee waan arkaynaa waxaan inoo soo naqliyo wuxuu yidhi waxaa lasoo naqliyey ana rajulayni kharaja fii dalab alcilmi lilgurba laba nin baa waxay u baxeen cilmi dalabkii lilgurbati waa lidiyaari lgurba wadankoodii bay ka tegeen meel ay qariib ku yaadu way xereeyeen oo xernimo iyo dalab cilmi bay wadan kale u tegeen wa kaana waxay ahaayeen shariikayni kuwo wadaagsada filcilmi oo laba rafiiqay ahaayeen macnaha kitaab bay wada aqrisanayeen sheekhiyan ka wada aqrisanayeen way wada raacanayeen oo dad iyagu markii hore wada socday isku beled ahaa xaggii marka la eego cilmigay dalbayeenna wadaagsanaya sheekhada ay ka dalbayaan iyo wada raacashada ayay ahaayeen farajacaa way soo noqdeen bacda siniina sanada dabadood bay ilaa beledimaa beledkoodii ku soo noqdeen walxaal qad faquha axaduhumaa isagoo midkood aqoon yeeshay macnaa diintii fahmay oo dee taas walam yafquhi alaakharu kii kale aanu isagu dee waxa weeye cilmi baran oonu aqoon yeelan kole ficilkana sa noo dhigtay faquha axaduhumaa faquha yafquhu oo waa ka dambana waa iswaafaqsan yihin ee faqiha yafqahuna waa yimaadaayo maadada kaloo ficila yafcaluna waa kuba yimaadaa walow dee labada baab markay noqoto faculo iyo faciilo koley wixii lagu kala farqin jiray uun ay ku yar kala farqiyaan halkan ee muhimku waa caadiya labadaba waqad faquha axaduhumaa isagoo midkood diintii bartay fahmay walam yafqihi alaakharu kii kalese aanu aqoonta kani leeye aanu yeelan fata'ammala fuqahaau lbeldati beledkoodii ay ku soo noqdeen dadkii fuqahadooda ahaa ayaa waxay u fiirsadeen waqti bay wada maqnaayeen laakiin dee taasi waa adigu asbaaba haba yeelatee dee ilaahay subxaana watacaala horta cadiyadii weeye oo waqti kastana way dhacdaa dad waqti keliya wax wada barto wada socdo isku sheekhi ahaayo midna rabbi subxaana watacaala sanada wixii uguba furo midna arrintu aanay dee looba furin oo tani waa qismo iyo qeyb ilaahay ee kollayna asaaliibtii wax lagu aqrisanaya taas iyo bal ruuxa dadaalkiisii iyo intii fahmadiisu ahayd iyo waxyaalahaasna qeyb bay kaba yihiin ee arrintan laynoo soo naqlinaya un maaha in waxa loo tiirin kara ay tahay umuurahan ee xaalkoodii bay u fiirsadeen wasa'aluu can xaliima waxay warsadeen bal xaalkoodu suu ahaa xaggii dalabkoodii iyo markaa ay maqnaayeen iyo wa takraarihimaa celcelintii ay casharka say u raacanayeen wa juluusihimaa say u fadhiisan jireen iyo waxyaalihii adigu kala duwan ayay bal warsadeen siay xaaladoodu ahayd fa ukhbiruu waa fuqahadaas arrintan baxdiyaysay baa waxaa loo sheegay ana juluusa aladii tafaqaha kii isagoo cilmiga bartay ee dee fiqiga ama fahmada yeeshay xaggii diineed fii xaali takraari markanuu cashirkiisa raacanayo ee uu ku celcelinayo kaana inuu ahaa mustaqbilan ilqiblata nin qiblada u jeeda oo dee wuxuu ilaalinayay adabkan ah istiqbaal lqibla markaan xaalo daruura jirin ama xaalo ka duwani aanay jirin in qibladii loo jeesto dee jihadaasi jihooyinkii kale ka mudnayd bar taas bay ahayd walmisra magaaladiina waa u jeeday alladii misrigaasoo xasala alcilma fiihi cilmiga uu kaba bartay kan dee haddii magaalada daraftoodii ay joogeen iyo meel ka baxsan unbaa la odhan karaa magaalada istiqbaalkeedii baa dhacay xagga magaalo istiqbaalkeedii ujeedsigeedna inna wax dee athara iyo wax raada iyo wax miisoy asal ahaan leedahay bal tan halay kitaabkeenna ha kuma sugnaatee qoladanna ha ka soo naqlinayee laakiin iyada taasi ma jirto isagu haba yidhaahatan wuxuu leeyahy de hadday magaalada bartankeeda ku jiraan geesay u jeestaanba qayb magaaladii kamida kolley way u jeedaane haddaana la odhan dee dhinac bay kaba joogeen wlmisr aladii xasala alcilma fiih walaakharu ka kalena kaana wuxuu mustadbiran ilqibla marka uu casharkii raacanayo iyo muraajacadiisa iyo takraarkiisa qiblada dhabarku u duwayay wawajhu ilaa kayri lmisri wejigiisna magaalada meel aan ahayn buu uba jeeday oo cilmiga kuba aqrisanayay faitafaqa alculamaa waa kuwii uu fuqahada markii hore kaba cabiray ayaa waxay isku waafaqeen iyo walfuqahaw calaa ana alfaqiiha ninkan isagu cilmigii bartee faqiiha noqday qad faquha bibarakati istiqbaali lqibla aduu kollay dee taasi waa ilaahay xadigii baan leenaye qaybintii waa adabuntan bal haddii aan axaadiidtaa eegno nidhaahno waa taa xadiidba la taxsiiniyey duruqda ay leeyihiin ee tacaduday waxay quwa ayay kaba kasbanayaan waayo xadiidkaa waxaan leeyahay oo nugu yar celcelinayaa la taxsiiniyey isaga naftiisa sanadkiisa wax waa ku sugan yihiin wax waa kuba jiraan aimadaasi haba taxsiiniyeen haddaan majmuuca iyo taxsiinka culimada iyo nidhaahno dee jihadani jiha mudan weeye oo waa taa in loo jeesta ay tahay oo salaadeennii baanula jeedsanay iyo cibaadaadkeenii waaba adab uu ka tegay kani kana uu laba yimi laakiin xagga misriga qibaad aqbal ujeedsigiisu taasi iyada wax meeshan inoo soo arooray ma aha wax miise ay leedahayna maba jirto gees kalena dee arrintu intanun ma noqonayso walow laba nirashuuqo laba shaksi oo gees kastaba isku inuu wax ka aqrisanayay isku waqtina wax aqrisanayay ayaa dee haddana way kala dadaal badnaanayaan qaybintii ilaahayna qaybtii ilaahayna way jiraysaayo dee arrintan wax loo tirin kara maahay laakiin waa habka uu inoo soo naqlinayo calaa ana alfaqiha faquha bibarakati istiqbaal lqibla id huwa id cille huwa istiqbaal lqibla huwad waa istiqbaalkay ku laamaysaa indana waa litacliil assunnatu fi ljuluusi waa xagga marka la fadhiisanayo sii sunno ahayd weeye oo sunnihii baa fi ljuluusi wuxuu yahay istiqbaalu lqibla ilaa cinda daruurati marka daruura ay jirta uun mooye taasi iyadu waa mid oo xagga istiqbaalka waa shay maqbuula wa bibarakati ducaai lmuslimiina arrin kale ay ku dareenna waa dadkii muslimiinta ducadooda barakadeed fa ina almusira oo wuxuu leeyahay kan dee xaggan duca ayuu mutay ama uu helayay kana aanu helinba fa ina almisra magaaladu laa yakhlu kama khaali noqonayo can ilcibaadati cibaadaya ahli lkhayr dad ahlu khayra fadaahiru markaasa daahirkii waxa weeye ana caabida min alcubaadi ku caabidoo cubaadii kaba mide ayaa dacaa lahum fi leyl laakiin bal istiqbaalkii misrigu dee xagga ducadan maxaa uu raadiyan sida dee maxay isugu xirmaysaan kolley dee ma muuqato isku xidhan oo ruux dee aan misrigii u jeedinba ducadan waa mudan karaaye bal bal waxa weeyaan waa ra'yigii qolooyinka uu inoo soo naqlinayo fayanbaqii waxaa habboon lidaalib ilcilmi cilmiga kii dalbaya waxa u habboon anlaa yatahaawana inaanu fudaydsan oo bilaadaabi aadaabtii aanu fudaydsan iyo wasunani oo dee istiqbaal qiblaba aadaabtiibuu kaga mid yahay ruuxuin waxani waajib maaha ama waa dee tani wax adag maaha un taa inuu uga taga maaha u fudaydsado ee inuu ilaaliyo taas baa mudan oo aadaabtii aanu fudaydsan iyo wasunani fa ina man yatahaawanu ruuxa fudaydsanaya bilaadaabi aadaabta fudaydsanaya oo aadaabtan bal wixii xataa dee kollay kala qaadkiisa sunan iyo aadaab waa wixii fadiilo unan sunno adagba aan ahayn ama aan sunno xataa weyn laguba tirinahayn ee aadaabtii ama wixii roonaa uun ah ruuxa fudaydsada yuxramu sunan waxaa laga hoojiyaa oo uu hadhow marka dambe taasi gaadhsiinaysaa shumiga tahaawunkiisaas maxaa ka dhalanaya inuu wixii kaba sii adkaa ee tan uu sunanta kaba cabirayna laga qadiyo waman tahawana bisunani ruuxa sunanta fudaydsadana oo ruuxu hadduu yidhaha waxaani sunno maaha sunde waa waajib maaha taa ugaba tago u fudaydsado arrinkaasi muxuu dhexal siinayaa xurima alfaraa'ida inuu wixii faradka haddaba marka dambe laga hoojiyo iyada nafteedii uu dayaco oo ruuxaa sunnihii dayacaya marka dambe faradkiina waa dayacaya waman tahaawana bilfaraa'idi faraa'ida ruuxii dayacayna xurima alaakhirata aakhira iyo ajrigeed iyo thawaabkeed ayuu ka qadayaa ee ciqaabteedna waa mudanaya nusqadeennan intaasuu inoogu dhammaaday kalaamkiisu laakiin nusqada shaarixa oo kale iyo nusqooyinka qaarkood maxaa kuba sugnaa wa bacduhum qaala hada xadiisun can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam macnaa intan uu imaka ah tahaawunka adabka iyo sunan markaa waxyaalahaasa ka dhalanayda hadalkiisan ou yihi barhkood baaba xadiid ka dhigay macnaa matnigay kuba sugnayd in barhkood intan ay xadiid ka dhigeen kolleyna waxaan leenahay xadiid marfuuc oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagii loo koryeelay ma aha barhkood hadday xataa taa kaba dhigeen saxaabadii rasuulka ilaahayna wax gaadhsiisan maaha laakiin sida shucabul iimaan oo uu bayhaqi leeyahay kuba sugan kollay kitaabu salaad dhexdeedna weeye qaybaha hore kitaabka ayaa waxaa kuba sugnayd imaamkii weynaaye cabdullaahi bnulmubaarak hadal uu leeyay inuu ahaa kani oo ruuxaa sunantii iyo aadaabtii fudaydsanaya marka dambe dee faraa-idii bay gaadhsiinaysaa taasi dhexalsiinaysaa inuu iyagiina fudaydsado faraa-iddii ruuxii fudaydsadayna dee kolley xirmaankaa weyn baa kuba dhacaya oo waa hadal uu leeyahay cabdullaahi bnulmub xadiid maaha rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisa ka mida innaga laakiin cibaaradaasi inooguma sugnabo ee hadal ahaan unbuu inoogu soo naqliyayo tan ishkaal ma jire laakiin taa uu isaguba iska yar fogeeyey ee yidhi barhkood baa yidhi waa xadiid rasuulka ilaahi axaadiidiisa ka mida hadalkaasi ayaa waxaan leenahay inay nuskhada ma haysanayno kollay nuskhooyin kaleo kitaabku leeyaa jira sharaxiisa ninka helaana dee hadalkii waa ku qoran yahay uun isagoo wax intaa dhaafsan aan uba lahayn waxaan leenahay un waa kalaam uu leeyahay cabdullahi bn mubaaraka xadiis marfuuca maaha wayambaqii waxaa habboon ruuxii daalibcilmiga u habboon an yugsira inuu badiyo asalaata salliga uu markaa salaada uu badiyo waa daacadii cibaadadii oo waymukatan uu sheegaya waa salaadii naafilada ahayd weeye waa sunantaa uu lahaa yaan la fudaydsanin taa inuu badiyo ayaa mudan wayusaliya uu tukado oo wayusaliya salaata alkhaashiciina dadka khaashiciinta salaadooda salaadiisu ay noqoto ee waa salaada ajriga iyo fadliga yeelan salaada qalbiga khashi iyo cabsi gelinaysa waa salaada ruuxa xumaantii iyo almunkar kaba joojinaysa waa salaada khushuucda lagu tukadee dadka khaashiciinta ah ee ilaahay yidhi qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun inuu salaadoodii tukado ujeedadu qalbigiisu salaad uu joogo uu tukado faina dalika salaada caynkaasi cawnun lahu waxay kaalmo ugu tahay cala ataxsiili watacallum waayo qalbigii baaba iftiimaya ku nuuraya xumaantii iyo qafladii baa qalbigii kaga tegaysa taasna sabab waxay u noqon cilmiga qabashadiisii oo dee macaasidoo laga fogaado waxay keenaysaa ruuxu inuu wixii uu xifdiyey iyo wixii uu fahmay inuu u joogo oo uu bal matalan taas ayay keenaysaa waxay kaalmo ugu noqonaysaa cala taxsiili taxsiilkii uu cilmiga xasishanayay iyo wa tacallumi barashadii unshidtu lishaykhi ljaliili zaahidi alxaaji najmidiin cumara bni muxamedin innasafiyi macnaa waa lii inshaaday buu leeyahy cid kale isaga ku dul aqriday waa shicir uu leeyahay imaamkaasi ayaa sheekheenan zarnuuji lagu dul aqriyay isagoo sheekha sooma gaadhinoo dee sheekhu wuxuu u sheekh yahayba saaxibulhidaaya oo isaga u sheekh ahaa haddaba shicirkaasoo uu leeyahay najmudiin inasafi ayaa lay aqriyo oo laygu dul aqriyay buu leeyahay sheekhana magaciisii waabuu inoo dhigtay laqabkiisii najmudiin cumar ibni moxamed waana nin matalan kollay caalim ahaa oo xagga xadiis markay noqoto iyo tafsiir iyo fiqhi iyo taas aqoon sare u lahaa weeye kutub kala duwan oo badan lahaayo barhkood yidhaahayn ilaa boqol kitaab baabay kutubtiisa ku dhoweyd waa kan oo dee nasaf baa loo nisbeeyaa a'imadii xanafiyada waqtigoodii weeye samarqand magaaladii la odhanayuu ehelkeeda ka mid ah bal wuxuu leeyahay taariikh weyn oo ballaadhan uu magaalada ku taariikhayo alqand fii taariikhi samarqand la ydhaha alqand fii taariikhi samarqand oo taariikhtaa ninka alifayba weeye shan boqol iyo toddobiyo soddonkii hijirada ayuu dhintay kutubta uu leeyahay waxaa ka mid ah mandiqadeena soo gaadhay alcaqaa'id annasafiya caqiidadan dee la ydhaha annasafiya mandiqadeena mashhuur bay kuba ahayd kutubtii caqiidada ee la aqrisan jiree muqararka ahaydna ka mid bay ahayd waa alcaqiida annasafiya taasboo dee toddoba caqiidoo la aqrisan jiray oo majmuuculmatuunka toddobaduba ku wada sugan oo isku xiga ayay mid ka mid ahayd mandiqadeena aad baa loogu aqrisan jiray oonba wan aqristay taasoo de waayo waa la israacin jiray oo markaa waa muqararkii mandiqada ay kaga mid ahayd waa ninkii lahaa cumar ibni moxamed inasafi nin shaacir shicir kala duwanna waa lahaayo nasaaix iyo oo bal dee badanna uu lahaa barhkoodna imakaan arki doono xataa cashirkan ka dambeeya waxay kuba iman doonaan marka muxuu ihi sheekhaasi kul ilawaamiri wannawaahi xaafida وعlى الصلاaة مواظبا ومxاaفظا واطلب cلوم الشhرc وجهd واsتcن بالطيبات تصر فقيها xاaفظا وsل إلهka xفظ xفdك راaغبا في فضله فالله خyر xاaفظا kun ahw lilawaamiri awaamirta iyo wanawaahi nawaahida xaafida mid ilaaliya oo amarkoo la ilaaliyaana waa in loo dirmo nahyigoo la ilaaliyaana waa in laga dheeraado taas baa xifdigoodu noqon ee wixii ilaahay uu ku amray ama shareecadu ay ku faraysana la kaalayo oo u degdeg wixii shareecadu kaa nahdiyaysana ka dheerow oo ka fogow oo saa ku ilaali wa cala salaati muwaadiban wa muxaafida ay wa kun ahaw muwaadiban mid laasima oo wa muxaafidan ilaaliya cala salaati salaadana ilaali dee sunaheed iyo faradkeedba adigoo khushuuc kuba tukanaya wadlub dalab culuma sharci cilmiga sharciga dalab wejhan aada ugu dadaal taxsiilkiisa iyo kasbashadiisa wastacin kaalmayso oo bidayibaati waxyaalaha xalaasha ah iska ilaali xaraam iyo wax shubahaada inaad cunto dayibaadka iyo xalaashoo la cunaa qalbigiibay iyadna nuurtaa dee qalbigu hadduu nuurana cilmigii buu aqbalayaa weel u noqonaya haddii aad saa yeesho tasir waa jawaabtii dalabka hore ku jasmisantee haddii aad dee dadaasho dayibaadkaasan la kaalmaysato dee umuuraha hore awaamirtii iyo aada ilaaliso nawaahidii tasir waxaad noqon faqiihan ruux faqiihaad noqon oo xaafidan wax xifdiya wasal weydiisa ilaahaka ilaahaaga waxaad weydiisataa xifda xifdika xifdigaagan uu ku siiyey waa quwadan xaafidadeed leedeed wax ku qabanayso inuu ku ilaaliyo macnaa xifdigaaga ilaalintii waa xifdigan uu ku siiyey ee uu ku makansiiyey quwadan xaafidadeed leedeed wax ku qabanayso inuu aafaad kaaga ilaaliyo ilaahay taa weydiiso raaqiban xaala tahay mid damcaya oo fii fadlihi fadligiisa iyo deeqdiisa fallaahu ilaahay khayrun xaafidan waa iqtibaas qur-aankii uu ka soo qaatay balla hadal kale uu leeyahayna waa inoo dambeeya markaasaan iqtibaas muxuu yahay sheegi doonaa wa qaala aydan raximah llahu adiicu adeeca oo ilaahay subxaanahu watacaala adeeca iyo rasuulkiisa wajidduu dadaala oo cilmiga dalabkiisa iyo daacaadkiiba ku dadaala walaa taksaluu ha wahsanina oo khayraadkii iyo daacaadkii iyo taxsiilkii cilmiga iyo ha ka wahsanina wa antum idinku ilaa rabbikum turjacuuna dee rabbigiin baa laydiin celinayaa hadhow marka rabbigiin laydiin celiyana waxaad la kulmi doontaan wixii aa halkan ku kasbateen khayr haddii aa u degdegteen oo laba timaadeen ajrigii baydin heli haddii kalena waqti aanay muruga wax idiin tarin baydin murugoon ee rabbigiin baa u laabmaysaane ku dadaala ilaahay adeecoo dadaala oo hawaasanina walaa tahjacuu ha seexanina adigu waa dee waxawey fakhiyaarulwaraa dadka kuwoodii u fiicna qaliilan min alleyli maa yahjacuun iyadana tani waa iqtibaas kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun ilaahay qowlkiisaas dadka iyagu dee samafalayaasha ahaa jannada gelaya uu ilaahay yidhi habeenkii wax yaroo ka mida ayuunbay seexanayeen inta kale way cibaadaysanayeen oo daaco iyo tahajud bay iyagu u qumayeen iyo wax rabbi u dhoweeya intiib weyn bal markaa waxaan leenahay qowlkiisaa hore allahu khayrun xaafidan iyo qaliilan min alleyli maa yahjacuun waa qur-aankay kaba mid yihiin markaa ruux isagu hadalkiisa hadduu ku soo daro ama nadmi ha noqdo ama nasri ha noqdee in qur-aankii ka mida uu ku soo daro bacda alqur'aan isagoo habka ugu soo daray aanay ahayn inuu dee isagoo dee muujinaya ama hadalkiisii laga fahmayo inuu qur-aan ka mid yahay oo hadduu imaka halkan oo kale ka horreysiiyo in qaala allahu tacaala kaanuu qaliila min alleyl maa yahjacuun ama allahu khayrun xaafidan oo wax dee tilmaamaya inuu qur-aan yahay taa uu kasoo horreysiiya baabka way kaba baxaysaaye laakiin ruuxii ama shaacirka ahaa ama naasirka ahaa shicirkii ama nasrigii hadduu in qur-aankii ka mida ugu soo daro isagoo arrintu aanay ahayn calaa annahu minhu wey inuu qur-aan kaba mid yahay waaba isagoo wax dee taa qaala allahu tacaala iyo laba yimaada taas waxay ka cabiraan iqtibaas iqtibaas bay idhaahaan kolleyna waa masalo dee kalaamkeeda dee leh raggii hore mutaqadimiinta waxaa la arkaa inaanay iqtibaaska noocaasa ka hadlin a'imadan maalikiyadana qaybo kaba mide aad bay iyagu ugu markaa u fogeeyaan uba inkiraan bal barhkoodna ay xurmadeeda iyo xaaraamnimadkeeda ku tagaan oy leeyihin haybadii qur'aan iyo qur-aanka arrintiisii taasi ma aha marka saasoo kale loo soo qaadan bale shaaficiyada qolooyinkoodii hore wax kalamay ku leeyihin ma jirto iyadoo xataa casrigoodii umuuro saasi jiray ee waxaan leenahay dawaa'if kalena way banneeyaan bal matalan taas iyagoo iqtibaas kaba cabireen bal adiguba kolley masalada iyo waxyaalihii la yidhi iyo umuuro ku tacalluqsan iyo suyuudi raximahullahu tacaala fasal dheer buu u dhigtaa kitaabkiisa la yidhaaho alitqaan fii culumi lqur'aan alitqaan fii culumi lqur'aan fasal dheer oo aliqtibaas uu kagaba hadlo aqwaashii culimmada uu soo naqliyo bal waxyaalo kale oo dee barhkood iqtibaasaan ay ulaba yimaadeen iyo culimo iyagu kaba fatwoota iyo bal waxyaalo kuba tacalluqsan iyo qaybo la qaybiyo ay barhkoodna yar dhoweeyaan barhna ay durkiyaan ay fogeeyaan isagoo barhkood saddex qaybood oga qaybinayaan ayuu ka hadlaya bal waxa u laabi karta waa meel aan diin celinayo weeye si bal aliqtibaas muxuu yahay iyo wixii kuba tacalluqsan hawa ogaataan oo dee maaha wax kasta in laydiin soo ururiya ruux inuu isaga xaggiisa baxsiyo taas baa cilmi ugu sugnaadaa waayo wixii loo sheego birri buu iska iloobi karaa si dee isagii laakiin wuxuu isagu baxsiyey eegay ku noqnoqday waa waxa uu u xifdeeya oo hadhow uu qabanayaayo ma iloobayo waxaa la arkaa dhibyaraan kuma iloobayo bal waxaan leeyahay laakiin umuurtan oo kale aliqtibaas baa la yidhaahya xagga marka la eega xukumkii muxuu yahay iyo qaybihii iyo aqwaashii culimada iyo bal dee meelo qolooyin kaleo kala duwan oo ka hadlaa waa jiraan laakiin si fiican buu ugaba hadlay waanu basiyay waanu dhow yahay alitqaan fii culum lqur'aan suyuudi wayanbaqii waxaa haboon waa adabka arrin kale oo mudan oo qaaliban inagu aynan isticmaalin laakiin jirto oo dee aan u baahan nahay oo muxuu leeyahy waxa mudan an yastasxiba ruuxu inuu wato de waa inuu waqti kasta hore inuu soo maray isagoo le waqti kastaba ha faa'iidaysto waqti kastaba faa'iidaysi diyaar ha u ahaado an yastasxiba inuu wato deftaran defter waa buugba ama dee waxay ugu qorayihin calaa kulli xaalin waqti kastaba liyudaalicahu waa hadday wixii wax ugu qornaayo hore ugu qoray soo had iyo goor u daalacdo waa mid wa qiila waxaabaa la yidhi man lam yakun ruuxaanu u sugnaanin lahu isaga daftarun daftar waa kitaab aan wada ama wuxuu wax ku qorto uun fii kummi kumkiisa ee kolkol bay ku qaadan jireen kumku waa daraftan imika waxa weeyaan halkan gacanta uu ka gelayso qamiiska iyo wax lamidaaba kum laydhaa ee jeebkiibaaba bedelaya meel kalea bedelaysa ama gacantiisa adigu aanu ugu sugnayn uun lam tahbut ma sugnaata alxikmatu xikmadu fii qalbii waa la yidhi buu leeyahy xikmadu oo ujeeddadu ruuxan buugga had iyo goor sita kol kitaab uu daalacanayuu faa'iide ku arkayaa tii buu naqlinayaa wuu maqlayaa oo culimada uu la kulmayuu shay faa'iide ka maqlayaa tii buu dabdinayaa ku qorayaa waa ruuxa had iyo goor u diyaara inuu faa'iidaysto cilmigiibaa u kordhayo dee waxaabay dee maalinba shayga yar ee koroban ee uu faa'iidaystay ee uu arkee uu qortay marka dambe cilmi badan bay noqon laakiin ruux hadday arrintu taa tahay intaasoo faa'iide isagoo maqlaya intaasoo cilmi oo la sheegayo in aan qoran ahayn dee hadhow waxyaalo badan baa dhaafayo ruuxa aan ruuxaan waqti kastaba u diyaarkaa inuu faa'iidaysanaya faa'iidaysanayana aan ahayn xikmadu qalbigiisa kumao sugnaata weeye marka muxuu yidhi haddii daftarkii kitaabba uu noqdo ama ay wax ugu qoran yihiin wayanbaqii waxa mudan an yakuuna fi daftari daftarka inuu ku sugnaaday daftarkaa wato maaha un inay wax ku wada qoran yihiin bayaadun waa caddaan safaxaad cad iyo meelo cad waa inuu leeyahy bannaan ujeeddadu muxuu taa u yeelayaa waliyaktuba fiihi si ugu qoro maa samicahu min afwahi rijaal waayo taase waa cilmi muhim oo tajribdoodoodii iyo dee dalabkoodii hore iyo muddadii dheerayd ay wax aqrisanayeen ama ay wax aqriyayeen taas fawaa-ida ama ay maqleen ee sheekhadoodii kaga maqleen si waxa cilmigaasay hayaane wixii uu iyaga kaba maqlayo ugu qoro oo wayastasxiba welibana ee waqtigoodii waabay hawl badnaydo waa tawaad iyo waxyaala hawl badan innaga way dhib yartay bug yar bau qaadan karaa qalin u diyaarana waa haystaa dharkiisii aan ka wasaqaynaynoo taas wayastasxiba uu wato almaxbarata ama almaxbarata tawaada oo had iyo goor wixii dee waa wicaau bidaad eh uu sito inaga qalab diyaara abaynu haysanaaye liyaktuba maa yasmacu maa yastamic baa inoo taale maa yasmacu dheh waxan uu maqlayo si uu qoro waqad dakarnaa xadiida hilaal ibni yasaar ka horaan usoo sheegnay markuu lahaa hafaaruqin maxbarada iyo bal halkaas darajadiis waxay taye horeynu usoo sheegnay bal taa inuu saa yeelo adigu muhim waxaan leenahay faa'iidadu kollay dee ma aha uun casharkan aad aqriyaysun faa'iidadu kuma sugna bal imaka casharkaan aqriyayno waxyaalo badan oon dusha ka sheegayaaba jira oo laga yaabaa kutub kala duwan oon idiin dhib yarayn aan ka soo qaadayo imanka waxaan sheegay aliqtibaas tacriifkii axkaamtii siyaaxo maan gelin oo ah dee ruuxii shicir ama natri qur-aan barhkii la dhex galay walow aan laftigii dee aanan siyaaqadii carabi ahaan ku siyaaqayn ruuxu waa karan karaa afkasaad ku qoran kartaa haddaba faa-idaa la sheegaya ruuxa hadduu u diyaar yahay kitaabkiisan uu hayo meelo bannaan buu leeyahay ilaa intuu ka naqlaya waa ku qoran karaa safxaadka hore se in badan oo culimmadu yeeli jireen safxadaa hore oo kale iyo waxyaalahu kuba qoran karaa waa mid markan kale uu iska daalacanayo kutub daalacanayo faa'iida kugu soo baxaysa kitaabkii aanood hore u arag haddaad iska dhaafto markaa berri baad iloobaysaa laakiin haddii aad qorato calaqal haddaanad wada qorana aad iyadii cunwaankeedii qorato iyo kitaabka ay kuba sugnayd iyo safxadii ay kuba sugnayd waad u laabaysaayoo dee waxyaalo badan oo amba aada ii dhaafoo farabadin way jiraan waxyaala kolkol markaa dee ii qoran oo kolkol aan buuggayga isaga laabmo oo kolkol buuggayga laba safro bugaagta aan wax kuga qorqortay way iskama jiraanoo dee waxyaalo badan in badan waxaa qortaa markaan kutubta waaweyn daalacanaya safxadoodaa hore iyo ayaan wixii dee iskaba qortaa balintan waa raqamkii iyo cunwaankii unbaad qoraysaa si koobanba bal markaa tani waxaan leeyahay waa nasiixo aada u qaaliya innaga aan dabeeca inoo ahayn dee dadka kale haateen fima faslun fima yurisu lxifda waa fasal kaloo kale fusuushii kitaabka kuwii ugu dambeeyaaba haatan dee inaan soo gaadhnay ama dee waaba laba casharoo dambaa biidni illahi tacala inoo hadhaya haddii alla yidhaaho laba casharkan wax ka dambeeya laba cashar un baan eeg rajaynaya inuu inoogu dhammaado bal waxyaalihii xifdiga dhaxal siinaya oo ruuxii xifdigii dadkii qeyb ilaahay waa jirtaa ee laakiin xifdigu midna waa wax ilaahay ku siiyey midna waa wax ku yimaada miraankan iyo badsashada shay la badsado oo dadkan imanka kaba soo qaado shay kastaba waxaana yidhahan sida dahab iyo dibu nabowiga uu kuba yidhaah shay kastaba in haddii aad doonayso dee bal kaba soo qaad inuu kuu sugnaado kuuna bato waa la badiyaa oo ninkii doonayay inuu kasoo qaad nin orodyahan noqdo ama waa kaba cabiraan taas oo kale dee had iyo goor wuxuas orodkuu badiyaa ruuxa mashigiibuu badiyaa hadhow dabeecay u noqonaysaayo waxaan markii hore u suurtogelin baa u suurtogelaysa kii doonayay inuu xafido xifdiguu badiyaa maxfuudkuu badiyaa had iyo goor markaa marka dambe qoraalki waa saas oo kale ninkii doonaya inuu kaatib noqdo waa inuu wixii uu qorayay iyo waxyaalahaas oo kale badiyo shayga ruuxa marka uu badsado kolley dee waxyaalo imanka uu inoo soo naqlin doono oo aan u tiirinayno uun tajribadoodii aan u tiirinayno oo yidhaaheen waxay dhaxalsiinaysaa ruuxa xifdi iyo waxyaale iyaguna weyn oo uu inoo soo naqlinayoon leenahay waaba sidaa arrintu ay tahayna waa jiraane bal ruuxa wixii xifdi dhaxalsiinaya way raacinayaan wixii waxyaalaha ilowkeena ay tahay in layskaba ilaaliyo oon leenahay iyaduna waa tajribadoodii wa aqwa asbaab ilxifdi xifdiga asbaabtiisa waxyaalaha ugu xooga badan aljiddu waa dadaal taas wey oo xifdi uu ruuxu xifdiyo wax asbaabihiisa ta ugu adagi waa isagoo dadaalkii badiya wixii ku noqnoqda aada u raacda taasi waa waxa keena inuu wixii uu xifdinaa ama uu raacanayay qalbigiisa kuba sugnaado waa mid walmuwaadabatu muwaadaba waa mulaasamo takraarkii darsiga noqnoqodkii lagu noqnoqonayay waa umuuraha ugu weyn waa shay muhimana waatan wa taqliilu lghidaay alghidaa waa waxala kullu maa yuqtadaa bihi wey waa kii uu nalaha shabaca iyo dharaga badani dhib buu keenayaa wahsi buu keenaa fidnaduu kaxeeya horeynuu soo maray marka in jaanibkaa la yareeyo ma haddee jaanib isaga yaraynteedu ay hadhow xanuun ku keenayso dalabkii cilmi iyo taxsiilkiisi iyo daacaadkiiba ka fadhiisinayso ee laakiin shabaci iyo waxyaalahaasuu iska ilaaliyo hadhow wahsiga keenayay weeye wa taqliilu lghidaa wasalaatu leyl salaada habeenimo iyaduna qalbigii nuurayso iftiiminaysa waa wax xifdi keenuu leeyahy wa qira'atu lqur'aani qur'aankoo la aqriyaana min asbaab lxifdi ee khushuuc iyo tadabur lagu aqriyaa xifdiga asbaabtiisay kaga mid tahay qiila waxaa la yidhi laysa maa nin shay-un shay asyada mid uga ziyaado badan lilxifdi xifdiga min qira'ati lqur'aani nadara qur'aankii oo la aqriya nadar ahaan waa iyadoo musxafkii la eegayo la aqriyo qalbiguna uu soo jeedo la aqriyo ayaa waxay leeyihiin waa asbaabaha xifdiga bal wuxuu leeyahay waxyaalo uga badanba ma jirto jaanibkaas wa qira'atu lqur'aani nadaran afdalu qur'aankii oo la aqriyo nadaran ila lmusxaf iyadoo musxafkii la eegaya la aqriyaa ayaa afdalu fadli badan oo ka fadli badan qiraa'adii korka laga aqriyayay bal tani waa masalo kolley haddaan isleenaha oo rabbi inoo dhib yareeyo kitaabka kan ka dambeeya attibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aan waana masalo ku imanayso dee uu fiqro ama u dhiganayo dee kolley culimadna ama kutubtan fadaa'il alqur'aan haba noqoto iyo culuum lqur'aan kawaas haba noqoto iyo taas kollay masale ay kuba soo qaadaan weyn bal nawowi xataa adkaarkiisa waa kaba hadlaayo oo uu soo dhigtay adkaarka qurdubi tafsiirkiisa iyo kitaabkiisa kale la yidhaha tadkaar fii afdali iladkaar ee qur-aanka un uu kagaba hadlo bal taasna waa soo dhigtaa bal waxaan leenahay waxaa halkan nusqooyinka qaarkood ku sugnayd liqowlihi calayhi asalaatu wasalaam afdalu acmaali ummatii qiraa'atu lqur'aani nadaran macnaa inaga intana inoo sugan matnigan kitaabkan aan hayno nusqooyinkiisa qaarkood baa waxaa la socotay matniga waxaa taasaa u fadli badanoo dee rasuulkii ilaahay baaba yidhi afdalu acmaali ummatii qiraa'atu lqur'aani nadaran bal waxaan leenahay horta waa xadiid abuu cubayd kitaabkiisa fadaa'il alqur'aan kuba wariyey laakiin sanadkiisu waa daciifo waa xadiida daciifa laakiin arrinkaasi salafkii ummadda waa wax ka mashhuura rag kala duwan oo saxaaba iyo in ka dambaysayba waa laga soo naqliyey ee waanay ka hadlaano waa taan leeyahay kitaabkaa ka dambeeye waxay noogu iman doonaan isagoon xadiidka soo naqlin laakiin haddana culimmada wixii la yidhi iyo isagoo imaam nawowi kuba xambaaraya kolba inay tahay arrinkooda aan ku xambaarayno ruuxa tadabburka iyo khushuucdu hadduu nadarka ugu xasilayo in ka badan xifdiga taasay ku xambaarantee hadduu ruuxu markuu xifdi kaba aqriyayo tadabburkii uu helayay iyo khushuucdii uu helayay ay ka badan tahay tii marka uu kitaabka eegayo iyada markaa waxaa la odhanayaa jaanibkii kalea fadligu jiraaye bal muhimku waxa weeyaanuun waa wax salafkii mashhuurkaba ah iyo ciddii ka dambaysayba inay fadli badan tahay kitaabkao qur-aankii lagaba aqriyo oy odhan jireenna dee ma habboona ruuxii muslimka ahaa ma ruuxaa dee cibaadaysanaya inuu maalintii ay dee maalin dhani dhaafto oonu kitaabka ilaahay kala furin maalina ay dhaafto aanu kitaabkii ilaahay kala furin taasi wax fiican ama wax habboon maaha ay odhan jireen waa inuu kollay arrinka jiray eegayaana waxa weeyaan laba arrimood baa wada kulmaya midi waa aqrintii oo dee xifdi hadduu kaba aqriyayo waa la kulmaya midna waa araggan dee musxafkii nadarkii iyadna ishiibaa xadigeedii cibaado la siinaya cibaaday u tahay nadarkan iyo eegitaankan bal taas waayo kan kale dee qaradkiisa u badan waa xagga marka la eego xifdigii iyo si uu ugu sugnaado ruuxa uguba sugnaado bal waa masale laakiin marka dambe insha allahu tacala haddii ala yidhaha kitaabkaa dambe aan ku yar eegi doono wixii axaadiidta soo aroorayna markaa aan sheegi doono halkana xadiidka uu soo dhigtay laakiin waa xadiidka soo arooraan leenahay daciif haba ahaado in kalamka culimadna markaa intaa wixii ka badan aan ku arki doono bal wuxuu leeyahy waa asbaabaha keenaya xifdiga laakiin iyadoon xifdiba la eegin kolley waa shay mudan weeye qoraa shadaad bnu xakiimin shadaad ibnu xakiim waxaa la arkaa nin asxaabtii abu xaniifa zufar asxaabtoodii kaba mida laba boqol iyo labaatankii dhintay oo qaadino ahaa reer balaq ahaa inuu yahay baan filayaa ninkaniye shadaad ibnu xakiim baa wuxuu arkay bacda ikhwaanii fil manaam dad ay rafiiq ahaayeen ayuu iyagoo dhintay buu manaam ku arkay bacda wafaatii intuu dhintay dabadeed faqaala wuxuu ihi ayu shayin shaygeebaad wajadtahu heshay anfaca isagoo waxa kale kaaga nafci badan oo waxyaalihii camalki iyo daacaadkii aad lama imanaysay keebaad faaid ajri badan iyo hawaab badan oo kuwa kale ka badan aad u heshay amaad kaba heshay qaala wuxuu ihi qiraa'atu lqur'aani nadaran bal adigu waa manaam manaamkana istinaas baa loolaba yimaadaa ee wuxuu hadduu qawaaciddii shareecada khilaafsan yahayna lama qaato haddii laakiin wax la og yahay qawaaciddii shareecada inuu kaba mid yahay ama shareecada ay sugayso manaamkii ku yimaadana ee wuxun bay noqonaysaa waa shay istinaas loo soo qaato isagii wax laguma sugaye waa meelahay dee soo qaataan marka tan sidiisa kale ayaa waa ta aan leenahay ee waxna ay soo arooreen xadiidna uu soo arooray gees kalena salafkii buu mashhuur kaba yahay arrinkaasi waxaanu yidhi wayaquulu waxaanu odhanaya bal sheekhaa leh cinda rafci lkitaab waa xifdi marka doonaysuu leeyahay hadal baa ii dambeeya markaad kitaabka sare u qaadayso bismi illaahi wasubxaana allahi walxamdu lilahi wllah ilaha illah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcaiim alcasiiz alcaliim cadada kuli xarfin kutiba wayuktabu abad alaabidiin wa dahra daahiriin oo ujeedadu wuxuu leeyahay waa asbaabtii xifdigay tani kaba mid tahaye markaad kitaabkii sare u qaadayso waatan dee ciduu inoogu tiiriye ma jirto horta dee dikriga ilaahay iyo fadligiisa iyo tarkiibkiisa iyo fawaa'idda uu leeyahay kala duwan taasi waa wax iyada badan gees kale laakiin markay noqoto dikri mucayana iyo waqti mucayan iyo kayfiye macaanoo loo yimaado wuxuu inooga baahan yahay inuu nas inoo sugo markay cadad mucayana haddii lala imanayo waqti mucayana laleeyahay waqtigaasuu fadli leeyahay kayfiyadaasuu leeyahay iyada markaas waa waxa dee arrinkaasi waa wax xaggii sharcigunbaa looga dambeeyaa laakiin dikriga iyo fadligiisu waayo waxyaalo kale aynoo dambeeya insha allah laakiin bal hadalkan waxaa jirta kitaab la yidhaaho almustadraf fii kulli fannin mustadraf min abshiih la yidhaha baa leh kitaabkuna waa madbacaysan yahay mujalad laba jusaba ayuu ku madbacaysan yahay almustadraf fii kulli fannin mustadraf culum kala duwan qur-aanka iyo aadaabtiisa iyo tan aan ku jirnay cilmiga aadaabtiisa iyo salaada iyo zaka iyo isagoo arkaanulislaam marka horre horreysiya waa jirta waxyaalo kala duwan oo dee adab laho raqaa'iq laho mawaacid laho uu kutub kala duwan kasoo ururiyey baa jirta kolkol nawaadir buu galaa dee kaa qasinaysa uunoo dee arrintu ay tahay waa adigu tadxiika kamaa shita nawaadirulfuqahaa ama qudaad ama mu'adiniin ama markuu waxyaalaha sheegayo oo kale bal waxaan leeyahay kitaabkaas oo kale waayo wax intaa dhaafsan baan waaye ayaa waxaa kuma sugnayd inuu yidhi wujida fii bacdi alaathaari can bacdihim waase cibaaradiisa aathaarta qaarkood waxa lagu arkay ama lagaba helay aathaartii jeedaanna maaha tii dee markaa taabiciga oo kale ama saxaabiga ama kolkol xadiidka marfuuca athar la odhanayay ee waa culimmada wixii laga soo naqliyay imaka aathaarta halkan uga jeedaan sheekheedno taa waa isticmaalaaba halkan zarnuujiye aathaarta qaarkood waxa lagu helay can bacdihim hadduu aad doonto an takuuna axfad annaas waayo waa intuu ka tegay dad oo dhan inaad ugu xifdi badnaato waxaad tidhaaha markaad kitaabka qaadayso ama qiraa'ada aad bilaabayso hadalkan uu imaka inoo dhigtay sarnuuji waxaa allahuma la socotay isaga isagoo salli la raaciyo o sala allahu calaa sayidina maxamed waa abshiihi oo dee aan leenahay waxyaalo badan oon asal lahayna kitaabka mawduuci waa ku sugan yahy waxyaalo jiroo badan waa ku sugan yahy funuun kala duwan arrinkuba waxa weeye kolkol waa kitaab xikaayaadkiisu in badan dee kolkol ay iska malaha ruuxa malalkiyo ay kaba kaxeeyaan ciwaankiisa almustadraf fi kuli fannin mustadraf waa madbuucba bal taas waa mid wayaquulu bacda kuli maktuubatin khilaafka soo farada dabadeedna wuxuu odhanayaa aamantu billahi alwaaxid alaxad alxaqi waxdahu laa shariika lah wakafartu bima siwaahu tanna isaga naftiisun waxa kuba sugnaa idaa aradta an turzaqa alxifda faqul khalfa kuli salaatin maktuuba oo kitaabkaan sheegayo marka haddaad doonto in xifdi lagugu arsaaqo salaad kastoo farado dabadeed waxaad tidhaahtan ee bal waxaan leenahay adkaartu fawaa'id badan bay leedaho bal ibnuqayim kitaabkiisan laydhaa alwaabil sayib fawaa'idda iyo fadaaisha dikrigu ay leedahay dee boqol oo waa u farabadiyey boqol wuu ka badiyeyba fadaaisha ay leediyo fawaa'idda aan ka helayno bal qabla alaakhira adduunyaba aan kaba helayno laakiin markuu dikri mucayana noqdo dee dikrigii ma'huurkaabaa horta la isticmaalay dikri mucayana iyo waqti mucayana iyo kayfiye mucanayo loola yimaado taasi waxay noqonaysaa in fadligaa la ictiqaadiya ama tan in la ictiqaadiya in nas ku yima nasna ma hayno umuurahan iyada taas weeye wayughiru weliba inuu badiyo weeye asalaata cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam salliga rasuulka ilaahay uu badiyo dee ruuxii salligaa badinayay sidii rasuulka xadiidka fainahu tukfaru dambuk wayukfa hamuk baa rasuulka uu kuba yidhi shaksiga fainahu raxmatu lilcaalamiina naxariis buu caalam oo dhan u yahy ilah baa yidhi sidaas qaala shaaficiyu radia allahu canhu shakawtu ilaa wakiicin suuca xifdi faarshadanii ilaa tarki almacaasi faina alxifda fadlun min ilaahi wa fadlu llahi laa yuhdaa licaasi waa shay qiimo badan kana wuxuu leeyahay waxaan u cawday oon wakiic uga cawday wakiic ibnuljarax waa sheekhiisii imaamkii macruufka soo xifdi xifdigayga xun oo inun aanan hagaag hadda waa dadka xifdi ilaahay siiyey ku manaystay aada iyo aada dee ahaa naadirba ayuu haddana lahaa xifdigayga xun baan wakiic u sheegtoon uga cawdayoo faarshadani wuxuu igu hanuuniyey ilaa tarkil macaasi waa shay muhima weeye macaasitoo laga tagaa kollay xifdi way keenaysaa cilmiga aada maqasho oo dadka kala gaadhsiiso adigu ay iyo muwadabadani kollay xifdi way keenaysaa sii salafka qaarkood zuhriyo amsaashood xadiidka markay soo maqlaan bay kolkol ruuxaan doonahayba jaariyadii guriga ama khaadimadii bay ula imanayeenoo deeto halka intuu ag fadhiiso odhanaya xadahanaa fulaan qaala can fulaan oy odhanaysay adigu waxaad hadleedayba ma garanayo tuleeya adiga kuma jeedee cilmigayaa ku xafidaya iyadiibu maqashiinayaayo ku dul aqriyaya xadiidkii deetuu leeya waan garanayaa taase laakiin waxaan doonayaa inaan ku xafido marka gaadhsiinta dadka la gaadhsiinaya taxdiidku iyaduba waa asbaab keenta xifdi camalfalkiisu waa asbaab keenta xifdi macsiyadoo laga taga waa asbaab muwaadabad iyo jiddiga waa bal umuurahaasaan leenahay wa fadlullah fa ina alxifda xifdigu fadlun fadli weeye min ilaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa fadlullahi fadliga ilaahayna laa yudaa licaasi ku caasiya laguma hanuuninayo bal dee kii cilmi bartee caasigana cilmigooda nafci muu yeelan faa'iida ma yeelan dad dee la og yahay oo maqaam sare cilmi ka gaadhay laakiin markii aanay dad toosan noqon diinta kuba camal falaya waa kaa aahaartoodii waa iska baabaaday wasiwaaku wuxuu leeyahay cadayga iyo wa shurbulcasali kollay horeynu siwaagga wax ku tacalluqsan soo maray kitaabna ama dee waa idinku celiyey kollay dee waxyaalo kala duwana soo aroortay iyo malabkoo la cabo kollay zuhri iyo baa laga soo naqliya halkan inuu xifdi sababtiba u noqdo iyo wa aklu lkunduri maca sukar kundurkoo la cuno bal waa tajaaribtoodii baan leenahay waxyaalo waktigaa jiray un weeye wax nusuusoon u celinaynaa ma jirto kundurna ama kundabalna waa darbun min alcalaq waa waxyaalahan la calaashado nooc ka mid ama waaba lubaan dakarkeenii dheh waayo lafdigu waa lafdi farisiya kun lubaankii ama lubaan dakarkaa la odhanayay ayaa kundar laydhaah isagoo sukar lagu daro kollayna saa dibu nabowi ibnulqayim kuba sugan ibnu cabaas iyo cali bnu abi aalib iyo anas iyo athaar buu ka soo naqliyaa uu siiqatu tamriid kusoo wada naqliyuu leeyahay wuxuu u fiican yahay xifdigu u fiican yahay hadalkan oo kaleo ku dariyo sukar oo laysku daraana inuu xifdiga u fiican yahay kollay ibnu cabaas iyabuu u tiiriyaa siiqo tamriid buu ugu tiiriyaa ibnulqayim kitaabkiisan adibu nabowi marka waxyaalahan kutubtaas way dhigaan laakiin waxaan leenahay tajaaribtoodii baan uba tiirinaynaa arrin kale aan idhi haddaan iminka ku dar idhi waa lubaankan de waa noocan fooxa kaba midee lubaan dakarka la yidhaaho oo ruuxu intuu kitaabkan qaato yidhaah waan cabaya waxaa dhici karta waxyaalahani waa tajaaribtoodii inay dhibi xataa ruuxa ugaba timaade waxay tahay waxa la yska hubsado malabkii sax ilaahay baa yidhi waa shifaa waana kaasoo wax kastuu shifo u yahay laakiin kolkol waxyaalo la arkayo waayo waxaan leeyahay dee culimmadii hore aan taraajimtooda arkaynaa barhkood wax kaloo isna nooc kaleo balaadir odhanayeen ama balaadirba oo ay barhkood yidhaaheen xifdigu uba fiican yahay oo intay sida dee wafayatul acyaan kuba sugan ay biyo ku laaqdeen inay cabbeen barhkood ay ku waasheen barhkood ay markaa waxyaalaha qaarkood oy xifdi u isticmaalayeen baras ay ka qaadeen xamna ay ka qaadeen bal waxaan leeyahay waxyaalahan kitaab buu ku yaalaa ha ugu degdegin oo ha ku hubsanine waa tajaaribtoodii baan leeyahay wixii la garanayo waa sax waxyaalaha xataa kutubu dibi nawowi ha kuma soo aroorto laakiin waxaan leenahay ma aha arrin aynu maka halkan ku dhaqaaqayno waayo barhkood baa baras ka qaaday waxyaalo qaarkood xifdi ay u isticmaalayeen barhkood bay dhiig xagga dambe uu kaba furmay kuwa qaarkood baa sidaa wafayatul cayaan balaadir waxay odhanayeen oo xifdigu u fiicna ay yidhaaheen intay yidhaaheen aad xifdi fiican yeelateed ayay barhkood kuba waasheen bal marka waxaan leeyahay dee qadarkii laga isticmaalayay iyo wixii lala isticmaalaya wixii maba hayno arrin kalena way jirtaayo kolkol baa kutubta dibu nabowi ama kutubta ayuu ruuxu geed ku arkayaa geedkaasi faa'iidadaasuu leeyahay sax dawada ha lahaado laakiin dawadii waxay leedahay qadarkee laga isticmaalayaa waa mid maxaa lala isticmaalayaa maxaa laga dhowrayaa lala isticmaalin umuurahaasoo dhamme khibray u wada baahanyin maaha uun geed baad aragtay sidaasaa la yidhi inaad iska qaadatoon aqoon ma u leedahayoo intee laga isticmaalayaa waayo dadku markay kolkol yidhaah waxyaalo kutubtaa kuso adugu ma aqaanaan idhaah sababto waa iyo bal arkaye laakiin intee la isticmaalaya qadarkeen ka isticmaalaya waqtigee ku habboon waxa ay tahay in la raaciyaa maxay tahay waxa ay tahay in laga dhowraa maxay tahay waxyaalahaasoo dhamme ruux dee waxaan aqoon sare u leh dhirtan oo dhan yaqaanay u baahan tahay bal waxaan leenahay umuurahan ku degdegine waa aklulkum duri maca sukar laakiin anigaa kutub idiin celiyey waakl xida cishriina zabiibatan xabraa koob iyo labaatan xaboodoo zabiiba oo casoo kulla yowmin maalin kasta la cuno cala riiq waa intaan la afurin weeye marka soo toosto anada wax kala cunin yuuritu lxifda iyaguna kolley zabiibka markuu hadlaya ibnulqayim waa soo qaada laakiin laba xadiis baa soo aroro midna aanu ansixin buu yidhaahaa ee waxaan leenahay bal iyaduna waa sabab xifdi bay leeyihin wayashfii min kaiiri min alamraad walasqaab noocaas in badanoo xanuunada iyo ka midana dawa ayuu kaba yahay waaklu maa yuqalilu balqama waxa balqamka ku yareeya warudubaad iyo rudubaadka jismiga yaraynaya horaynu taa u soo maray waxa weeyaan yaziidu fi lxifdi waayo haddii balqamka ku bato ama ruduubaadkiiyo hurdadii ku badnaato waxyaalahaas iyo cuntooyinka qaarkood iyo badsashadooda kollay wahsi iyo fidnadii oo ka tagtayabuu sabab u noqonayaa waaklu maa yuqalilu lbalqama warudubaati yaziidu fi lxifdi iyaguna waxyaalahaas xifdi bal warka waxaan leenahay waa umuuro tajribo kollayna dibu nabowiga ibnulqayim iyo ninkii helaya waxyaalo qaarkood iyo kaa dahabiya waa u laabmi karaa bal dee kuwo kale sida tadkiratu saamic walmutakalimna asbaabaha qaarkood way soo dhigtaan kutubtaas oo waxyaalahaasi waxbay taraan bay idhaahaan dee waxaan leenahay waa umuura loo tiirinayo in tajaaribtoodii loo tiirinayo ay tahayna bal ruuxu inuu waxyaalaha la qaadanayo la cunayo iyo waxyaalahaas bal xifdiga camalka saalixa iyo itaqooda iyo qur-aanka la aqriya iyo dadaalka badan iyo bal umuuraha mooyaane laakiin waxyaalaha bal horta halayska hubsado yaan halkan un laga qaadin oo lagu degdeg wallah subxana watacaala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا